ganacsatada soomaalida ee jaadka geen jira dalka soomaaliya iyo sidoo kale dadkii ka shaqaysan jiray qaadka ee ku noolaa magaalada nairobi ayaa sheegay inuu aada u saameeyey khilaafka siyaasadeed ee dowladaha soomaaliya iyo kenya iyo sidoo kale go-aankii dowlada soomaaliya ay ku joojisay qaadkii ka iman jiray dalka kenya ganacsatada ayaa sidoo kale sheegay inay xilligan aada uga walaacayaan nolosha qoysaskooda maadaama ganacsigii ay ku tiirsanaayeen uu istaagay islamarkaana aan la ogeyn xilliga dambe ee dib loo furi doono warbixinta nairobi waxaa kasoo diray waryaheena qadar maxamuud xareed
dadka sida gaarka ah u dareemaya saameynta dhaqaale ee ka dhalatay khilaafkii siyaasadeed ee dowladaha soomaaliya iyo kenya gaar ahaana xayiraaddii ay dowladda soomaaliya kusoo rogtay ganacsigii qaadka ee kenya waxaa ka mid a cabdinaasir saciid jaamac iyo qoyskiisa oo ka kooban lix xubnood kuwaasoo xilligan magaalada nairobi ku dareemaya daruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah kadib markii ay ka soo xirmatay ishii dhaqaale ee uu qoyskiisu ku tiirsanaa muddo badan baa qaad ka shaqaynaya ilaa dhowr iyo toban sano ciyaalna waa ku beeli jirna guryana lacagta hoos ka bixi jirna haddaa inta bilood bishii saddexaad ilaa hadda qof wax shaqeeya male ciyaal baa noo risaaqada ilaahay baa bixiyaa laakiin inta badan hadda guryaasha waan lagu leeyahay waan lagu doolqaadan marka ota dhibaatooyin buu nagu haagta marka de waa iska rajaynayna macnaa sida ilaahay ka dhigo yaa ay noqonaysa marka hadda meeqa bilood oo shaqalaantiin ilaa bishii saddexaad ilaa hadda waxa weeye toban bilood miyaa waa toban bilood ha marka laga soo tago dhibaatada dhaqaale ee ay xilligan dareemayaan dadkii ku tiirsanaa ganacsiga qaadka ah ee ku nool xaafadda islii waxaa sidoo kale dhibaatadan ay taabatay oo iyaguna walwal ka qaba sida ay xaaladda ganacsigooda uu ku dambayn doono ganacsatadii waaweyneed ee qaadka u dhoofin jiray soomaaliya kuwaasoo madaxda dowladda soomaaliya ugu baaqaya inay xaaladda dejiyaan si loo badbaadiyo ganacsiga soomaalida ee dalka kenya ganacsatadaasina waxaa ka mid ah maryan maxamed diiri oo ka mid a ganacsatada qaadka ee nairobi annaga haddaan iska warrano dadkii diyaaradaha raran jiray annagoo kala qaaran oo waxayagii ina kenya ay jidho meesha la yidhaahdo merow ina ay jidho soomaaliya ayaa habeen madow la xiray waxaanu isniri waxay noqon doontaa inta karoonaha ah laakiin haddee isku dhac weyn baa yimid oo labada dalaha marka codsi baan waxaan u geysanaynaa horta labada dalma kala maarmaanay inay heshiiyaan anigu haddaan iska hadlo anoo dhallinyaraa baan imid kenya haddana habar waayeelaana kenyana intaa joog wax dhibaataana kalama aanaan kulmin aniga iyo dadka ila midaba waad aragtay ganacsiga yaalla iyo maxaanku ihahda laba daloo isdhex yaalo isdhex maro oo weliba soomaalidu halkan ku badan tahay oo jeceshahay weeye daruufaha ka dhashay shaqola'aanta baahsan ee ka jirta magaalada nairobi iyo sidoo kale dhibaatada dhaqaale ee uu dalka kenya uu ku keenay cudurka coronavirus waxaa aad u adag in cabdinaasir iyo saaxiibadiisa la midka ah ee qaadka ka biilan jiray qoysaskooda ay xilligan shaqo ka helaan magaalada nairobi walaa horta shaqola-aan xun baana haysto iyo coronavirus baa jira marka meel aan shaqo u raadino male kole adduunka dhan baa lasxira ya meesha annaga ka shaqaysan jirna haddaan tagno maxaan lahaa meel kale aan shaqo ka raadino meel walba qof walba ka shaqayn jira ana meel baan ka shaqay qaas baan ka shaqayn jira wixii dalab beeraha halkan ilaa soomaaliya waxaas baan mushaar ka heli jirna waxaasaan ciyaal ku beli jirna alxamdulilah ganacsatada soomaalida ee dalka kenya gaar ahaana kuwa qaadka ayaa rajo wanaagsan ka qaba dadaalada socda ee lagu xallinayo khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya iyo kenya balse arrimaha ay ganacsatadu aadka isku weydiinayaan ayaa ah dowladda soomaaliya dib ma u fasixi doontaa ganacsigii qaadka ee kenya ka imaan jiray wadahadallada kadib khadar maxamuud xareed v o a nairobi